habeen wanaagsan dhegaystayaal halkani waa raadiyaha dalsan ee muqdisho kuna soo dhowaada qodobada wararka caawa aan idinana kuwooda ugu waaweyn dowladda soomaaliya oo xukuumadda somalilan ugu baaqday in ciidamadeedu ay kala baxdo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalka soomaaliya oo kulan wada jir ah magaalada muqdisho kula yeeshay wakiilada qaramada midoobay iyo midowda afrika ee soomaaliya gudoomiyaha baarlamaanka somalilan oo markii ugu horreysay ku eedeeyey madaxweynaha somalilan inuu mas-uul ka yahay xiisadda magaalada laascaanood ee gobolka sool howlgalka admis oo war ka soo saaray diyaarad ku burburtay xidhada belidoogle ee gobolka shabeellada hoose hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka oo maanta dooni siddeed shixnad gaarsiisay magaalada laascaanood iyo deegaanada lagala wareegay al-shabaaba baraadka dibaddana waxaa ugu waaweyn ugu yaraan soddon iyo saddex muhaajiriina uu ku geeriyootay dooni ku degtay xeebaha talyaaniga iyo kulan aada loo agaasimay oo falastiin iyo israa'iil ku dhex maray dalka ukrain waa dalka urdun
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegaystayaal waa axad isniin ayaa soo gelaysa taariikhdana waxay ku beegan tahay lix iyo labaatanka bisha februari sanadka laba kun saddex iyo labaatan anigoo cabduqaadir cismaan ah ayaa idiin waramaya caawa kusoo dhowaada warkii oo dhan haddii aan ku bilaabo dowladda federaalka soomaaliya ayaa ugu baaqday maamulka somalilan inay ciidamadeedu ay kala baxdo magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ku dirirayeen ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka kadib markii shacab ka cadhooday dhibaatooyin laga geysanaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool oo ku aadan dilka haldoorkooda ay ku eedeeyeen ciidamada somalilan xiisad ka dhalatana sabab u noqotay in colaad qaadatay in ka badan labaatan cisho ay ka taagneed magaalada laascaanood ayaa mar kale dowladda federaalk soomaaliya ka hadashay xaaladda magaalada laascaanood iyadoo ay caddeysay mowqifka dowladda federaalk ee ku aadan dagaalada halkaasi ka soconayo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya mudane axmed macalin fiqi oo maanta ka hadlay kulan ka dhacay magaalada muqdisho ayaa waxa uu si adag kaga hadlay dhibaatooyinka ka taagan magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool ee ku qootama dagaalada dhex maraya ciidamada somalilan iyo kuwa dadka deegaanka isagoo ugu baaqay xukuumadda somalilan inay ciidamadeedu ay ka saarto magaalada laascaanood wasiirkan oo hadlaya ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in mowqifka dowladda federaalk soomaaliya uu yahay mid cad islamarkaasina uu yahay midka ay hore u sheegtay dowladda ku aadan in xaaladda magaalada laascaanood ka taagan in lagu dhammeeyo wadahadal islamarkaasina la qadariyo dareenka dadka shacabka ah waxaana maamulka somalilan ugu baaqay in ciidamadeedu ay ka saaraan gobolka sool si buu yidhaahday xasilooni lagu helo xaaladda ka taagan magaalada laascaanood
maadaama aan maanta daafurayno madashan waxaan aada ugu faraxsanahay inaan idinkala soo qayb galo waxaana kaloo jecel lahay inaan idiin xaqiijiyo in soomaaliya waqti xaadirkan ay diyaar u tahay dib u heshiisiin sida sloganka madaxda dowladda soomaaliyaba ka mid ah oo soomaali heshiisa dunidana heshiislah waxayna soomaaliya cagta runtii saartay horena u saartay waddadii nabadda iyo horumarka annagoo ka xun oo aada uga xun waxa laascaanood ka dhacaya oo ah wax qadiimi ah oo soomaaliya ay ka soo gudubtay dagaalkii safsafka ahaa iyo duqaymihii iyo burburintii infrastructureka waxaas inay yihiin wax laga soo gudbay dowladda soomaaliyana mowqif cad ay ka qaadatay oo ah in la joojiyo si deg dega looga joojiyo ciidamadana laga saaro meeshaas intaas ka sokow waxaan rabaa inaan kusoo gebagabeeyo marba haddii dadku waxaa la yidhi hal qof ay ka bataan
hadalka wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha dowladda federaalk soomaaliya ayaa kusoo aadayo iyadoo dowladda federaalk soomaaliya marsii horreysay caddeysay mowqifkeeda ku aadan xaaladda magaalada laascanood dagaalada u dhexeeya somalilan iyo weliba dadka deegaanka kuwaasi oo isbuucii saddexaad ka gudbay waxaana dowladda federaalka hore ugu baaqday dhinacyada inay miiska wadahadalka isugu yimaadaan islamarkaasina aanaan xal xal waa aanaan xabada xal lagu gaari karin dhinaca kaleetana wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa maanta waxa uu kulan wadajira uu la qaatay wakiilada qaramada midoobay iyo midowda afrika ee soomaaliya wasiirka amniga gudaha xukuumadda federaalk soomaaliya doctor maxamed axmed sheekh cali doodish ayaa kulan wadajira magaalada muqdisho kula yeeshay wakiilada qaramada midoobey iyo midowda afrika ee soomaaliya wasiirka ayaa kulankan uu la qaatay ku-xigeenka ergeyga qaramada midoobey ee soomaaliya anita keke iyo wakiilka midowda afrika ee soomaaliya waxa uu kala hadlay amniga guud ee dalka gaar ahaan amniga caasimadda muqdisho iyo sidii loo ciribtiri lahaa waxa ugu yeeray khawaariijta al-shabaab dadka reer muqdishoiyo guud ahaan dadku waxa ay mudan yihiin inay nabad waxa ay mudan yihiin inay nabad iyo amni ay ku noolaadaan waana waajibna saaran ka dowlad ahaan inaynu xaqiijino ayuu yidhi wasiir doodishe wakiilka qaramada midoobey ama wakiilada qaramada midoobey iyo midowda afrika ayaa wasaaradda amniga waxay ku bogaadiyeen dardargelinta howlaha hortabinta u leh amniga dalka iyada oo ay sidoo kale sheegeen inay diyaar u yihiin garab istaaga soomaaliya ee ku aadan dagaalada ka dhana al-shabaab kulankan waxaa goobjoog ka ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda amniga taliyo ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed iyo diblomaasiyiin kale oo labada dhinaca geesta kaleetana guddoomiyaha baarlamaanka somalilan ayaa markii ugu horeysay ku eedeeyey madaxda somalilan gaar ahaan madaxweynaha somalilan inuu mas-uulu ka yahay xiisadda magaalada laascanood ka taagan siduu ku waramayo maxamed cabdi geedi shiine
gudoomiyaha golaha wakiilada ee somalilan ayaa sheegay in isagu wakiil uga yahay reer laascaanood golaha wakiilada ee somalilan balse uusan wakiil uga ahayn goboladaas murudijeexi weliba sidoo kale sida uu sheegay magaalada gabiley waxaana sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada oo somalilan uu sheegay in dad iyagoo ka tirsan gobolka sool ay u adeegaan maamulka somalilan waxaana sidoo kale madaxweyne muuse bixi uu ku eedeeyey inuu
waa arin ka dhan ah arrimaha bini'aadanimada waxaa la isticmaalay awood xaddhaafa oo ay ka muuqato nacayb in anigu miihi kuwii dadkooda xasuuqooda loo adeegsanayey ina cambaashe maxaana wasiirkiisa warfaafinta muxuu ahaa salemaan humbani anigu dadkaasoo kale miihi loo dhegan gulaado baaqyadii ka soo baxayay garaadada guddiga saddex iyo soddonka ahaa ee dhisnaa cuqaasha iyo waxgaradka dadka oo ah cidda keliya ee matasha ee dadka afkooda ku hadasha ayna khasab tahay in la dhegeysto kan runtii u joogay gobolka howl shaqo laga soo bilaabo sideed iyo tobankii bishii hore waxaad ogeedeen inay shaqaaqo iyo dhib ka dhacay gobolka kasoo bilaabmay dilkii ka dhacay lix iyo labaatankii bishii december ayna ku xigtay mudaharaadadii dadkii sida nabadgelyada u mudaharaadayey iyo dhibkii ka dambeeyey ahaa dhimashada iyo dhaawaca iyo mudaharaadadii kadibna ay arrintaasi isu bedeshay qalalaasi aada u weyn waxaan ka mid ahaa oo hormuud u ahaa wafti ka socday somalilan oo yimi magaalada laascaanood waxaanse runtii aan raamaanta inaan halkan ka caddeeyo tallaabo kasta oo nabadeed oo aanu qaadnay ama xari kasta oo aanu soo xidhnay inay ka socon waayeen dhinaca madaxweynaha waxaa jirtay markii ay ahayd lixdii bisha tan in shir loo ballansanaa oo ay u ballansanaayeen garaadada guddiga saddex iyo soddonka ahaa iyo dadka hoggaanka oo ah deegaanku oo ay rabeen inay ku soo xidhaan shirkoodii ayna ku soo saaraan communicate ay kaga hadlayaan sida ay u arkaan in xal loo gaadho inay arrintaasi isu beddeshay dagaal gacanka hadal ah oo magaalada ka dhacay qaabkii loo maamulay iyo qaabkii loo damcay in loo xaliyo kuma qanacsaneen
gudoomiyaha golaha wakiilada somalilan dhinaca kaleetana ciidamada puntland ayaa maanta waxay la wareegeen magaalada tuqaraq kadib markay isaga baxeen ciidamada somalilan oo halkaasi ku sugnaa wararka naga soo gaaraya magaalada tuqaraq ee gobolka sool ayaa ku waramaya in halkaasi ay si buuxda ugula wareegeen ciidamo ka tirsan kuwa maamulka puntland kadib markii ay isaga baxeen ciidamada somalilan oo maalmihii ugu dambeeyey ku sugnaa magaalada tuqaraq wararkaynu helayno ayaa waxay sheegayaan in xalay saqdii dhexe ciidamada somalilan ee gebi ahaanba isaga baxeen deegaankaasi tuqaraq oo u aheyd fariisin ay in muddo ay ku sugnaayeen maro dhowr jeerana ay ku dagaalameen ciidamada puntland iyo kuwa somalilan ciidamada somalilan ee isaga baxa halkaas ayaa la sheegay inay u dhaqaaqeen dhinaca magaalada laascanood ee xarunta gobolka sool oo shalay saldhigyo waaweyn ay kula dagaalameen ciidamada xoogaga deegaanka lagala wareegay ilawareeda dadka deegaanka ah ayaa waxay soo warinayaan in xalay qeybtii ugu dambeysay ciidamada somalilan ay ku sugnaayeen magaalada tuqaraq ay aadeen dhinaca iyo saldhigga gooja cadde oo qiyaastii toddoba kilomitir u jirta magaalada laascaanood halkaasi oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka socdeen dhaqdhaqaaqii u dhexeeya ciidamada somalilan iyo kuwa xoogaga deegaanka ciidamo tiro badan oo ka baxay magaalada garowe ayaa iyaguna ku sugnaa maalmihii ugu dambeeyey meel dhowr kilomitir u jirta magaalada tuqaraq iyadoo ugu dambeynna ay gudaha u galeen magaaladaasi la wareegidda ay la wareegeen ciidamada puntland magaalada tuqaraq ee gobolka soola ayaa loo arkaa inay sii horin karta xiisada ka taagan magaalada laascaanood islamarkaasina u bedeli karta dagaal dhexmara somalilan iyo puntland dhinaca kaleetana hay-adda maareynta musiibooyinka qaranka ah ayaa maanta dooni sidee shixnad gargaara waxay u dirtay magaalada laascaanood iyo weliba deegaanadii lagala wareegay al-shabaab siduu ku waramayo maxamed cabdiraxmaan xasan
hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed ee sodma uu waday maalmihii dambe gurmad ay u fidinayso shacabka reer laascaanood ee dagaalada halkaasi ka socda saameyntu ku yeeshay ayaa maanta waxaay hadda maareynta masiibooyinku dooni sidee shixnad mucaawin ahi ay u dirtay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool iyo deegaano ka tirsan galmudug oo dhowaan laga xoreeyay al-shabaab shixnadan mucaawinada ahi ayaa isugu jirta raashiin qeybihiisa kala duwan oo loogu talagalay shacabka laascaanood ee colaadaha saameynta uu ku yeeshay waxaana qeybkaas sidoo kale gargaarka gaari nuuca gurmadka deg dega ahi oo loogu talagalay in dhaawacya dadka rayidka ay goobaha caafimaadka loogu gaarsiiyo goobta laga diraya gargaarkan oo ahaa dekada weyn ee muqdisho iyo waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya mudane cabdulaahi cali xirsi timacde gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle agaasimaha guud ee hay-adda maareynta masiibooyinka mudane cabdirashiid maxamuud xasan sanatar iyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka soomaaliyeed mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa ka warbixiyay gargaarkan qeybaha uu ka kooban yahay isaga oo xusay inuu mar waliba ku howlan yihiin iyaga oo fulinaya amarka madaxweynaha iyo ka-raal wasaaraha oo gurmashada shacabka reer laascaanooda bismillahi raxmaan raxiim mudane gudoomiye agaasime dhammaan xildhibaanada raalli naqda soo dhowaada waxaan maanta haddana joognaa dekedii magaalada muqdisho waxaan diraynaa runtii raashin aan u dirayno runtii dadkii ka soo qaxay degmadii laascaanood oo runtii dagaaladu ay ka socdeen waa ka xunnahay inay weli dagaaladu ka socdaan mudan gudoomiye waxaan rabnaa inaan kuu sheegno inaan dirayno raashinkaan aad arkaysid oo ka kooban bur iyo bariis iyo sokor oo iyo qamadi oo runtii aan rabno inay dadku deegaanka oo aan ognahay inay bannaanada daadsan yihiin in loogu sii kaalmeeyo waxaa kalentoodan rabnaa inaan rarno ambalaas oon rabno inay dadkii dhaawacyada ahaa ay ka soo qaaddo intuba waxaan rabnaa inay markabkan taagan uu qaado waxaan ilaahay ka rajaynaynaa inay dadku noo fiicnaadaan waxaan ilaahay ka rajaynaa meeshu inay nabad naqato ay dadku guryahooda ku laabtaan laakiin ka hari ma doonno haddii ilaahay yidhaahdo waxaan isku dayi doonnaa dadku maadaama ay bannaanka taagan yihiin in shaltarro loo helo oo teendhooyinkii iyo busooyinkii iyo waan ognahay inay dhulku marna habeenkiina qabow yahay maalintiina kuu tahay marka aad iyo aada u mahadsan tahay ku soo dhowow waa uun maalmihii aan ka shaqaynayna howlaha maalin ka mida aad iyo aada u mahadsantihin gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya mudane cabdulaahi cali xirsi
aada buu mahadsan yahay waryahayaga maalin ugu dambeyntiina ugu yaraan soddon iyo saddex muhaajiriin ah ayaa ku geeriyootay dooni ku degtay xeebaha dalka talyaaniga wakaaladda wararka talyaaniga ee ansa ayaa kasoo xigatay booliisku inay heleen ugu yaraan soddon iyo saddex qof oo ku dhintay dooni ay muhaajiriintu la socotay oo waawaabirigii hore ee saakay oo axad aheed ku degtay meel ku dhow xeebta loo dalxiis tago ee kodroa ee gobolka karotone ee koonfurta dalkaasi tirada dhimashada muhaajiriinta ayaa laga cabsi qabaa inay sii korodho iyadoo ay weli jiraan miida dul sabeynayo badda ku dhowaad konton muhaajiriin ah ayaa lasoo badbaadiyey kuwaasi oo ka qayb ahaa in ka badan boqol muhaajiriin ah oo la socotay doonida nuuca kalluumeysiga oo ku degtay badda warbaahinta maxalliga ee talyaaniga ayaa waxay soo bandhigeen burburka doonida oo laba qeyb u kala jabtay islamarkaasina xeebta kusoo caarisay sidoo kale muhaajiriin ayaa lasoo badbaadiyey iyada oo la siiyo cunno iyo biyo bustayaal dhaxantu ay ka howdaan guud ahaan warkii habeen oo aad kala socoteen raadiyaha dalsan ee muqdisho akhyaartana dhegeysataa ee caawa waanageytaa
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalxil